Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Maamulka Jubaland Ismaaciil Axmed Dahgaras Oussow la shaqonrooga deegaanka Dhobley yaa kulan is-xog wareysi ee la qaaday maamulka iyo walgarodka deegaankaasiya. Kulankan ayaa ujeedkiisa ahaayay sidii wasiirka walbadan uusan ku ogaadi lahaayay baahiyaha deegaanka anqabta inuu helo adeeg caafimaad oo dhammaystiran. Anoo ku mid ah walgarodka kulanka ku qayb galay yaa goobta ku hadalay iyagoona sheegay walyaabo geega deegaanka u baahan yahay inay helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran.
codadkooda la dhegaysto oo ay eh, waxyaabo qaar oo laga tagaa dhici karta ninka officerka ee degmada jooga eh, waa in audit lahaada auditkiisa ma- cid dabagal inuu lahaadaa dabagalku waa abarta caanaha gadanaysa waay markuu dha waxaasaan sameynay waxaasaan sameynay abarta banaanka fadhida waa inay dhahdaa yes waxaas waa la sameeyey Eh, odayaashu marka waa dadkii garaamka joogay ee macluumaadka dhabta akhriyin waaye baahiyaha iyo waxyaabaha ay sheegayaanna waxyaaba aada muhiim u waaye caafimaadku wuxuu ka duwan yahay waxyaabaha kale wuxuu ka duwan yahay waxbarashadu ka duwan yahay wuxuu ka duwan yahay waxyaabaha kale ee bulshada ka duwan yahay because waa final stageka nolosha waayo meesha ugu dambeysa waayo qofka xanuunsan maanta haddaana la daaweynin waxaa waaye berri wuu dhimanayaa laakiin waxbarashada waxaa leeyahay qofka soo jaahil uu iska noolaan karo marka waa meel ay muhiim tahay bulshada kalena aanay ka kaftamin oo ay meel weyn ka taagan tahay laakiin soomaalida laga yaabo inay inay inay inay agtooda waxyaabo dhayl uu ka yahay Eh, waxaan codsan lahayn in isbitaalka degmada la xoojiyo ayaan aada u codsan lahayn oo la dhiso la dhamaysto isbitaalku aada u si kala muhiimsan yahay aniga waxaan jeclaan lahaa inaan xooga saaro qeybta hooyada iyo dhallaanka maternity-ga wax la dhabo oo ah qeybta ugu muhiimsan ee sababto ay tahay in markii la magacaabo haddii uu ummaddii mas-uulka u ahaa u yimaado oo uu baahideeda darso wax la heli kara ma aha aada baan kugu mahadcelinaynaa maadaama aad timid degmadii ood u timid baahida degmada inaad daristo kolley waadna mari doontaa insha allahu isbitaalka iyo wixii ka jira laba maadaan labadaba u baahannaha xagga isbitaalka waxaana ognahay labadaa meed maadeen u baahannahay in hadda ay brosees dheer qaadanayaanna waan ognahay nidaamka dowladda wuxuu yahay dowladeed baa wuxuu yahay wax kastaba inuu brosees qaato waxaasaan u baahannahay hoo ma taalo
dhinaca kale da wasiirka caafimaadka ee xubno ku dareeray wasaaradda caafimaadka maamulka deegaanka dhoble iyo mas-uuliyiin ku tirsan hay-adda caafimaadka ayaa booqdeen eh, isbitaalka guud ee deegaanka dhobley oo la kordhiyay dhismo cusuba oo ee saalada hooyada iyo dhallaanka gudoomiyaha deegaanka dhobley mudane xasan cabdi iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ismaaciil axmed garasa iyagoona sheegay inay xilwiin iyo isku saari doonaan in la xoojiyay adeegyada bulshada deegaanka dhoobleya ilaahay baa mahad iskale waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jubbaland waxaan kaloo u mahadcelinaynaa hay-adda seefta jindareer ee runtii adeeg fiican oo caafimaadna siisa aadna noo caawiso xagga caafimaadka degmada dhoobley kaalin gula ka qaadata waxaan uga mahadcelinaynaa dhismaha ay noo keeneen ee labada qaybooda qaybna wasaaraddu ay hirgelinayso qaybna ay seefta jindareer ay hirgelinayso hadda qaybtan aan dhagax dhignay waa qaybtii dhalmada oo haweenku ku dhalayeen iyo iyo qaliinka aad iyo aad baan ugu celinaynaa waana qayb naga maqnayd runtii eh, progress iyo horumar baa muuqda ay samaynaysa wasaaradda caafimaadka iyo seefta jildaren mahad baan aad baan u celinayna haddaan nahay dadweynihii dhoobla ku dhaqan anigoo codkooda ku hadlay guddoomiyaha mahad ballaaran baan u celinaynaa waxaan leenahay shukran aad iyo aad u mahadsan maanta inaan dhagax dhigno dhismaha cusub ee qalliinka iyo dhalmada jiha ilaahay waa mahadle aad baan ugu faraxsannahay Ee, waan u mahadcelinayaa hay-adda safe children iyo cid kasta oo nagala qayb qaadatay dhismaha ee, labadan dhisme Ee, waxaa kaloo ilaahay mahadiya inaan awoodno isku tashi inaan nidhaahdo annagu haddii safe children ay naga qaaday qaybta qalliinka oo tiir inaan anagu nin idhaahna qaybtii dhalmadii ciyaalka annagaa dhisanayna oo aan isku tashi samayno ilaahay mahdiis wey waxay u baahan tahay sacrifice in, in, in qofka aad isku tashi samaystaa wax sahlan maaha dowlad ordina oo wakti badan burbur iyo dhibaato iyo ku jirtay inaan awoodno oo qalbigeeguna siiyo nidhaahno war jubbaland way isku tashanaysaa qaybta iyadaa dhisanaysa qaybtaasna waxaan qaybta kalena waxaan uga mahad celinaa safe children oo markaan annagu samaynay oon nidhi war isku tashaan samaynaynaa yidhi annaguna intaasaan idinku caawinaynaa insha allahu tacaalaa gurigii maydka lagu dhaqaayay mortuaryga iyo inay naga caawiyaan annaguna qayb dhisanno iyaguna ay qaybtayla naga caawiyaan baan rajaynaynaa oo iyada nafteeda isku tash ku dhisanno